wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug doctor axmed nuur cismaan xaaji oo holyagaasimaha guddusaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa magaalada sanab ku soo xiray tababar shantii maalin lasoo dhaafay u socday shaqaalaha wasaaradda ka howlgala degmooyinka galmudug tababarkan ay bixiyeen khubaro ka takhasusay cilmiga beeraha ayaa waxaa wasaaradda u talagashay in kor loogu qaado islamarkaana la kobciyo aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug isigoo qayb qaataan dhismaha dowlad goboleedka galmudug iyo galmudug cagaaran taasoo qayb ka qaadada lagu homarinayo beerista dhirta iyo dib soo celinta dhirtii la jaray waa kan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug doctor axmed nuur cismaan xaaji isagoona sheegay in shaqaalaha looga fadhiya in aqoonta ay barteen ay ku celiyaan deegaanada galmudug si kor loogu qaado bilicda magaalooyinka iyo sidoo kale nooleynta dhirta dhimatay waxaa weeyaan runtii raggan dhallinyarada ah aqoon-yahanka ah waxay markii hore wasaaradda u soo xushay in ay galmudug wax ka bedelaan arrimaheeda horumarinta beeraha oo ay soo saaraan galmudug oo cagaaran iyo galmudug oo isaga filan xagga cuntooyinka sidaa aawadeed mar kasta oo kabaasitigooda kor loo qaadana waxaa kor u qaadmaya wax soo saarka iyo horumarka deegaanka marka waxaan leenahay raggan dhallinyarada ee beeraha soo bartay aqoontii aad hore u wadeen iyo middii aad qaadeenba waa in ay ka dhex muuqataa galmudug oo laga arkaa galmudug oo ay u gudubtaa cooperativska beeraleyda ah adduunku wuxuu horumar ku sameeyey wax la yidhahdo cooperativis iyo wax soo saarka beeraha waddamada qaar dhaqaalahooda waxaa qayb weyn ka ah home gardanka ay guryahooda ku tabceen waxay ka tahay barcentage miisaaniyadda dalkooda waa homegarden innaguna waxaa nasiib darro ah iyadoo nin walba uu dhul haysto biyo heli karo ciid fertalizer ahoo nadiifa heli karo in haddana uu qudaartii soo iibsado ama uu cuno bariisii baasto laga keenay waddamo kale wasaaradda iyadoo ka duulaysa hadalkii madaxweynaha ee ahaa reer galmudug warmahoodayaan bay ka tunteen waxay u soo jeesatay arrimaha horumarinta wax soo saarka beeraha runtii maalintaan imaanaynay iyo maanta isku mid ma aha beeraha galmudug maanta galmudug waxay isaga filan tahay waxyaabo badan oo xagga qudaarta kaashkaroobka iyo digirtaba waxaan rajaynaynaa qaybaha kale ee dhiman in iyaduna sidaas isi lamida loo dardargeliyo wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa ku howlan sidii wax lagu qaban lahaa caqabadaha ka jira beeraha galmudug iyo sidoo kale nooleynta dhirta taasoo qayb ka qaadanaysa dadaalada lagu homarinayo abuurista geedaha iyo la hortegayo xaalufka dhirta lagu sameynayo iyo ka hortegida isbeddelka cimilada taasoo saameyn ku yeelanaysa qaybaha ka dalbashada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer galmudug